bismi illaahi raxmaan iraxiim marka hore warbaahinta waa salaamaya dhammaantood waan salaamaya salaan ka bacdi saaka waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka hadlo waxayna ku saabsantahay amnigay ku saabsantahay marka hore waxaan ka hadlahayaa gabaaridan loo yaqaano bajaaj marka labaad waxaan ka hadlayaa baabuurta loo yaqaano mootolabulgoodley waxaanu u faraynaa dadkii xoolaha ayagaa iska laha iyo dadweynaha reer baydhabo intaba inay ogaadaan waxay shaqadanada tahay waxaa la yidhaahdaa amniga haddaan amni lahaynin nolol ma jirto nolol ma jirto jiif wanaagsan ma jiro waxbarasho ma jirto is-arag ma jiro meel haddiiba nabad laga waayo oo meel calaadeed ay noqoto waa lagu kala cararaya ilaahay nagama dhiga ummaddii kala cararta marka amnigaasaan ka hadlaya boyntigayo koowaad waa amnigaas muxuu ku salaysanya marka magaalada baydhabo waxaa soo gashay kun iyo siddeed boqol oo gaari oo magacooda la yidhaaha bajaaj intaa in aan ahayn oo ayaguna tiro badana markay u yar tahay laba boqol saddex boqol gaaraayo oo xaraysanoo maqaasiin ku jiro oo weli aan la soo saarin oo la gadanna way jirta saan isla ognahay bajaaj wuxuu ka soo degaa xabad xabadka muqdisho ka yimaada markii laga reebo magaalada kismaayuu ka soo degaa kismaayana hal mooto oo lagu dejinayo oo inay dhex marta la ogol yahay ma jirto ma ahin marka annaga reer kismaayo oo kale waxaan oggolaanay mootooyinkan bajaaj loo yaqaan inay baydhabo ummadda ku shaqaystaan waa tabar yarna waa dhaqaalo yarna koonfur galbeed deked ma haysato deked ma haysato maamulada kale intooda badan dekeday haystaan annaga deked ma haysano annagoo dadkanaga wax badan u fiirinayno waxaan oggolaannay inay shaqeeyaan mootooyinkaas baydhabo lagu xamaasho si nin walba uu oga helo maalin jooggiisi iyo haddii wax ka badan uu helayo marka ummaddii oo dhan waxaa la yidhi marka mooto mid shan leh mid toddoba leh mid afar leh mid laba leh mid hal leh waa adigu noocaas halaa u yar waa la keenay kun iyo siddeedda boqol oo mootaa la soo geliyey bishii markay ugu yar tahay waxaa shil ah oo dhibaato ay keentaa boqol iyo toddobaatan ilaa laba boqol oo shil bay mooto keentaa waxa isbitaalka ku jiro wax dagaal ku soo dhaawacmay ma aha waa waxay mooto laysay ninkii raba isbitaalku tegayaa wuu soo arki karaa inta dhaawac taalla meeshaas inta aakhare aadayna waaba ka sii badanta dhibkaas koow way keentay mooto labo waxay kaloo keentay in ay amnigii oo dhan gacanta ka bixiso oo meel la maro la waaye macnihii jid la maro la waaye fawdo ismaqal la'aan iyo dhibaato iyo ayadii oon u dhega nuglayn maamulkii maamulkii iyo hay-adihii amniga aan u dhega nuglayn waxaan u sheegnay waxaan nidhi inta u yeernay guddiyadoodii inta u yeernay yaan waxaan nidhi warheedha baydhabo ma qaado kun iyo siddeed boqoloo baabuur maalintii inay ka shaqaysa ma qaado baydhabo dhanna saad ogtihiinba hal jiday leeda halkii jid haddii kun iyo siddeed boqol oo mooto la saaro amnigii ma jiraa mase waa dhumay waay anaa isaga jawaabaya amnigii waa dhumay waxaan u sheegnay marka inta u yeernay guddiyadoodii yaa waxaan ku idhi war intaan ma qaadee afar u qaybiye afar ha loo qaybiyo afar u qaybiye maalinba qayb ha shaqaysato wixii ilaahay siiye maalinba qayb markii afar loo qaybiyo ama waa shan boqol ama waa afar boqol tirada bajaajka maalintii afar boqol ama shan boqol baydhabo waa qaadaay ayada aan ku fiirin waa diideen arrinkaa fawday kala hor yimaadeen annagoo wax badan fiirinayno haddana waa u jilcinay fawday kala hor yimaadeen diidday kala hor yimaadeen xitaa bannaanbaxay sameeyeen jidadkay gooyeen waxaanba lagu samayninoo been ahay sheegeen fawda kalay sameeyeen annagoo wax badan fiirinayna ciyaalkii bahalahaas wada waxaan nidhi mataqaanaa war ha yeeline tala keena waaba kasii dareenba waa uga dareen markaan waxyaabahaasoo ban fiirinnay oo maanta ninkii arkaa arkay baar sheekh ibraahim iyo afaridoodka dhexdeeda hadday wax ka dhacaan meel loo mara iyo meel looga gurmada iyo meel looga tegi kara midna ma laha ka been sheegi mayna nin walbana wuu arkay ayaga iyo miislaydii baa isku xirmay jidkaasoo dhan waa go'ay iyo suuqii oo dhan waan ka soo bannaynoo waxaan idhi meeshaas lamaba geli karaba meelaha yacni bajaajka aagan ha noqoto hadday maanta wax ka dhacaan kun qofoodaa ku dhimanaysa laba kun oo qofaa dhibaata ku gaaraysaa annaga arrintaasaan danaynay okay jidka dheer ha lagu gudbo inta aan la gelin askari aan dhign afaridoodkeebay boostayjo ka dhigteen meelaad martaba male marka halkii jidna waa go'ay meel la maraba male magaaladii bajaajaa kala go'ay waxyaabo badan markaan aragnay oo shilalkii aragnay oo beledka dhexdiisa waxay ku hayaan aan aragnay laamiga dheer haddaad qaaddo toban hortaaday socotaa tobanna midig tobanna bidix gadaalna tobanaa kaa socota matal meesha ugu yeer macnaha adiga meelaad u nuuxsan karta ma laha warna ma maqlaayaan intaas markaan aragnaan go'aan qaadanay boliis ahaan go'aanaan qaadanay haydaha amniga go'aankaan qaadanay maxay tahay baydhabo ba inaynu bajaaj dhex soconin ma soconaysaa isbartii bay isugu geynayaan kun iyo siddeed iyo boqol afaraan u qaybinaynaa qoloba taargadoo gaaraa la siinaa afaraan u qaybinaynaa afar afartaasaa qoloba maalin shaqaysanaysaa maanta shaqayso beri baawurkaaga dhigo saddex beri maalinta afraad soo bood adig shaqayso waa haddaan axsaanba samayno halkaasay fadhidaa haddii kale soo maaha haddii kale soo maaha intay amniga dhumin lahayd amniga intay dhumin lahayd nin walba lugu ku socona baabuurkiisana gurigiisu dhigana mooto bajaajley halkaasaan ku ogna wixii kaloo jawaab ayagaan ka sugaynaa waa qaadanay iyo waa diidna waa diidna hadhaheenoo suuqa jidkaa soo istaageyna meeshaan isku warsanayna taas warkeedaba meeshuu iiga eg waa u sheegaynaa waana maqlahayaan dadkii bajaajka lahaa ha geeyeena isbartiibada baabuurtao dhan ha ku xareeyeena afar boqol kun iyo siddeed boqoloo baabuur garoonka ha dhigeeno afar ha u qaybiyeeno qaybto qayb kasta taarga gaara ha la siinaya sinji gaara hay siinayaan qaybtaasaa maalintii shaqaysanaysa baydhabana waa qaadaa marka hataa way ku badan taha laakiin waa wax macquulahay noqon kartaa micnihi shilkaa ku yaraanaaya waddada iyo dhibaatada ay ku hayaan mashaakil weeye kow afar irdoodkaad aragteenay boosteeji ka dhigteen nin meesha shilaal ku gadanay oo hadda ka hor aan idhi war meeshaan ma noqonaysa iska dhaaf naga diiday war dhaaf diiday oo markii dambe aan shub ka nidhi qayladiisaa soo baxay adeerow nin islaala ma tahay bahalahan inta iiga war markii hore maxaan ku yidhi meeshaan ha degin sooguma dhihin yah okay taas baabkeeda waa saas bajaaj meeshaan oga hara maanta baydhabo waa nabad waxbaa la kontarooli karaa gaariga socdaad kontarooli kartaa adaa ku dhex lugayn kartid meel kastaa la mari karaa waa wax la kontarooli karoo gacanta lagu hayo waayo laakiin siday shalay ahayd baydhabo lama kontarooli karin amnigeedana meel laguma ogaan karin cadowgana waana kor taaganya buunda deabuleensoo naga gaadaya adigu raadkaaga haya meesha aad ka jilicsan tahay yuu rabaa inuu ka soo boodo micnihi taas baabkeeda waa saas bajaaj meeshaan oga haray okay xasan anaa ku soo wacaya waxaa kaloo intaa dheer taas intaan oga hara waxaa intaa ii dheer laba lugoodley ba ha la yidhaah amar saaka waxaan ku dhiibay askarigii soo qabsado mooto laba lugoodley asigaa leh sideedaba asaale milkiyay ku tahay ninkii dood ka qabo intaas ka qabo ama maamulaha aad ama wax kasta aad aniga ha igala xaajooda askarta laakiin askariga mooto la'aan maba soconaya hadda ka bacdi laba lugoodley ku socona lug iyo buliiska waaba isdhaafeenba hadda wixii ka dambeey mootadiisuu raacaya taasuu ku shaqaynaa micnaheeda maxaa keenay shabaab laba sheeyuu ka dhiman la'ay annaga shabaab colaanna cadowga naga wey annagana cadow baan u naha asiga